boqolaal dadweyne ah oo ka kala yimiday xaafadaha kala duwan ee magaalada kismaayo ayaa saaka isugu yimid masjidka maxfalka si ay halkaasi ugu ogaan salaada ciidul adxa kuwaas oo ay wejiyadooda ka muuqdeen farxadda maalintani ku weyn ummadda muslimiinta ah haddaba qaar ka mid ah dadweynihii masjidka maxfalka ku tukaday salaada ciidda oo aan wareysanay ayaa idaacadda waamo uga warbixiyey dareenkooda ku aadan maalintani farxadda badan ee ciidda iyagoo dhambaallo salaana hawada u mariyey ummadda islaamka ah eheladooda iyo sidoo kaleeto asxaabtooda waandhowa saaxiib magacay waa maxamed waa mahadsan tahay mar kale waan dhowahay idaacadda waama waa idaacad u shaqaysa bulshada ummadda muslimiinta waxaan lehay ciid mubaarak kullu caam antum bikhayr taqabal allahu mina wamikum saalix alacmaal ilaahay sanadkan sanadkiisa nabad inagu gaadhsiiya bashbash dabcan ummadda muslimiintu waxay leedahay laba ciidood labadii ciidood mid weyneyd weeye ciidul adxa la dhihi jiray ummadda muslimiinta guud ahaan waxay soo gudatay waajib ka mida waajibaadka ilaahay subxaana watacaala ummadda muslimiinta saare oo ah xajka ummaddaas muslimiinta iyo guud ahaan ummadda aan u suura gelin sanadkan inay xajiyaan waxaan leehay ciid mubaarak kullu caam wa antum bikhayr taqabal allahu minkum saalix alacmaal sanadkan sanadkiisa waxaan rajeynaynaa magaalada kismaayo oo nabada iyo dalka soomaaliya oo guud ahaan nabada iyo ciidan ciiddeeda oo aan caafimaad ku gaadhno ilaahay subxaana watacaala hanaga aqbalo camaasha wanaagsan ee lasoo sameeyey asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakatu ciid mubaarak kullu caam waantum bikhayr aad iyo aad baan umahadsantihi radio wamo si wanaagsan baan ku ciidnay ciidan maanta aad bay u fiicnayd ciidadashii hore waxay kaga duwanayd ciid roob oo roob iyo awda-ayay ahaydoo aad dhulka u roobaysan yahay oo meel kasta biyo jiifaan marka barwaaqadaas iyo waxaa la isku darsaday ciiddii aad iyo aad baan ugu faraxsanay dhammaanba muslimiinta iyo cid kasta oo codkan dhegeysanaysa waxaan leenahay ciid mubaarak kullu caamin wa antum bikhayr waa dhowahay ciid la mida kullu caam wa antum bikhayr subax wanaagsan dhammaan asxaabta iyo gudahaan muslimiinta waxaan leeyahay nabad iyo baraar iyo caafimaad ku ciidan runtii dabcan ciidan ragsmaay haddaan nahay ee naga duwanta ciidaha kale sababtoo ah waxay noogu soo aaday jawa qabow qorax aan jirin roobkii ilaahay naxariistiisii waxaan rajeynayaa oo soomaaliya u rajeynayaa sanadka sanadkiisa kale in nabad iyo baraar iyo barwaaqo iyo dabcan qalalaasaha faraha badan oo dega iyo xasilooni in ilaahay uu nagu gaarsiiyo ummadda islaamkana waxaan ugu baaqaya dadka muslimiinta ee walaalaheenna ee dhibaataysan meel walba ay dunida ka joogaan in loo duceeyo oo loo gargaaro kuweena tabarta daranna maaragtay loo gacan celiyo marka ciid wanaagsan dhammaantiin waxaa idiin rajeynayaa farxad